بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسيني أفراد كتابك سفينة الصلاة وحين كسو قد شرني شروط صلاة وحول مصنفك رحمة الله عليه الشرط الثالث دخول الوقت وهو زوال الشمس للظهر إلى آخره shardiga saddexaad ee salaadu ay leedahay ee salaadu la-aantii aanay asaxayni waa in waqtigeedu soo galo dukhuulu lwaqti salaad kasta waqtigeedii markuu soo galo uunbay asixi kartaa laakiin salaaddii aan waqtigeedu soo gelini asixi mayso salaadaasi ama sunno ha noqoto ama farad ha noqoto eh salaaddii waqti lahayd waqtigeedii oon soo gelin lama tukan karo haddaba salaadihii shanta ahaa ayuu waqtigoodii ina barayaayo wuxuu yihi wahuwa zawaalu shamsi waa inay qoraxdu iilato liduhri salaada duhur waa inay weecato qoraxdu markaasaa waqtigeedii soo galay oo bartankii samada waa inay ka weecato xaggii qoraxdhaca ay markaa u iilato wa buluugu dili kuli shayin milihi zaa'ida calaa dili listiwaa'i lilcasri wa buluugu dili kuli shayin wax walba harkiisu inuu gaadho midlahu in isaga leeg zaa'idan oo ka dheeraad ah calaa dilli listiwaa'i bartamaha harkiisii ayaa lilcasri casarkiina uu yahay waqtigu duhurkii wuxuu soo gelayaa markay qoraxdu iilato oo xaggii qorax dhaca ay u iilato oo bartankii samada ay dhaafto markaasaa waqtigu uu soo galaa waxaanu jiraa waqtigaa duhurku ilaa inta aan waqtigii casarku soo gelin waqtiga casarkuna wuxuu soo galaa buu yidhi marka shay walba harhkiisu uu isaga leekaado iyadoo laga jarayo harhkii bartamaha harhka bartamuhu waa maxay qoraxdu saad ogsoontihiin bari bay ka soo baxdaa markay bari ka soo baxdo harku wuxuu jiraa xaggaa iyo galbeedka ayaa shay walba harhkiisu uu yahay mar kastoo qoraxdu ay kor u soo kacdo harhkuna wuu soo yaraanayaa soo maa markay cadceeddu bartanka cirka istaagto harhkii ama wuu baaba'ayaa ama wax yaroo dhinacan u soo wareegay buu noqonayaa kale haddaba hadduu baaba'o casarkii wuxuu ku soo geli uun marka shay walba harkiisu uu leekaado waxba laga jari maayo waayo cadeed maaragtay waxa weeya bartamaha markii qoraxdu ay joogtay harba muu jirin dillulistiwaa waxaa la idhaahdaa cadeeddu markaa ay bartanka taagan tahay harhka jira haddii har jiro ayaa harkaa waxaa la yidhahdaa harkii bartamaha ama dillulistiwaa haddii markaa aan harba jirin markii qoraxdu bartanka ay taagnayd waxba laga jari maaye marka shay walba harkiisu isaga leekaado ayaa waqtigii casar soo galay haddii laakiin waqtiyadaa kala duwan iyo meelaha la joogo meelaha qaarkood harkuma baaba'o wuu wareegaa uun marka kaa soo wareegay waa laga jarayaa xisaabta oo kaasi dillulistiwaa baa la ydhaha cadaddu markay bartamaha joogtayba har jiray buu ahaa harkaa markaa waa la calaamadinayaa istiwaagii markii qoraxdu ay jirtay harkii wuu soo yaraanayey wuu soo yaraanayey siduu u soo yaraanayay wuu wareegay markaa uu wareegayo waa la calaamadinaya halkuu marayo ziyaado markuu bilaabo inuu kordho markuu bilaabo harku ayaa waxaa la leeyahay zaalat ishamsu cadaaddii way suushay marba hadduu ziyaado bilaabay inuu soo yaraadaa laysku ogaa ziyaado markuu bilaabo waxaad ogaanaysaa in qoraxdii ay suushay oo xaggii qorax dhaca u iilatay haddaba halkaa ziyaadadu ay ka bilaabantay ayaa wixii ka horeeya uu yahay dillulistiwaa harkii qorax maarata waxa weeya bartamaha harkii bartamaha weeye kaasi markaa xisaabta ma gelayo wixii isaga ka dambeeyey marka shaygii uu leekaado ayaa waxaa la odhanayaa waxa soo gala waqtigii casarka waqtigii duhurkuna wuu baxay marka waqtigii duhurku waa iilashadaa laga soo bilaabo ilaa inta harkii uu shaygii leekaanayo marka harku shaygii uu leekaado duhurkiina wuu baxay casarkiina wuu soo galay oo labada waqti saasay sanka isugu hayaan waqtiga duhurka iyo casarka waxba uma dhexeeyaan sidaasay sanka isugu hayaanoo mar alla markaad fartaa ka soo dhammaato dee fartii kale ad gelaysa wax u dhexeeyaa ma jiraan marka haddaba markaa harku uu shayga leekaado waa darafkii ugu shisheeyey ee duhurka iyo darafkii ugu sokeeyey ee casarka halkaasuu ka bilaabmaya wabuluuqu dilli kulli shayin wax walba harkiisu inuu gaadho milahu isagoo kale zaa'idan oo ka dheeraad ah calaa dilli listiwaa'i harkii bartamaha haddii har jiray lilcasri casarkii ayuu kaasina u yaho casarkiina wakhtigiisu markaasuu soo galaa wa guruubu shamsi qorax dhaca ayaa isaguna lilmagribi magribkii wakti u aho marka qoraxdu ay dhacdo ayaa magribkii soo galay markaa casarkii goormuu baxay isagu casarkii wuxuu baxay bay noqonaysaa markii qoraxdu dhacday haddii qoraxdii wax ka midihii soo jeedo qaybina ay qarsoontay inina soo jeedo maxaa la leeyahay weli casarkii wakhtigiisii muu dhammaan wakhtigii magribkuna muu soo gelin wuxuu magribka wakhtigiisii soo gelayaa qoraxda intii ugu dambaysay marka la waayo oy god gasho casarkiina markaasuu baxay wa guruubu shamsi qorax dhaca weeyi ayuu u yahay waqtigu soo gelitaankiisu lilmagribi magribkii wa guruubu shafaqi alaxmari lilcishaa'i shafaqa ama midabka cas ee qoraxda ka dambeeya maqnaanshihiisa ayuu ku soo gelayaayoo u waqtiya salaaddii cishaa'ina markaa magribkii waqtigiisii wuxuu noqonayaa qorax dhicii laga bilaabo ilaa inta midabkaa guduudan ama casi uu hawada ku sii jiro haddii midabkii casaa uu qarsoomo magribkii wuu baxay waxaana soo galay cishaa'i baa soo galay idan salaaddii duhur wakhtigeedii waynu garannay casarkiina waynu garannay magribkiina waynu garannay cishaa'igiina wuxuu ku soo gelayey waynu garannay goormuu baxayaa ilaa salaadda subax markaa salaaddii subax markay soo gashuu baxaya salaaddii subax maxay ku soo gelaysaa وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للفجر وطلوع الفجر الصادق واغا رلها اه سوبحيتان كيسا واغي المعترض بلع ويالي جنوبا كونفر iyo وشمالا وقوي sida isu balaarinayay kaasi soo bixitaankiisa ayaa u waqtiya lil fajr salaadi subaxna salaaddii subax iyadana waqtigeedii wuxuu ku soo gelayaa in waagu uu dilaaco haddaba waagu waxaa kala jira laba iftiin iftiin loo yaqaano alfajru alkaadib waaga beenta ah iyo waagii runta ahaa ka beenta ahi waqtiyada qaarkood baa la arkaa oo waa iftiin dherar sidaa cirka u fananaya oo si dheer uun sidaa ugu soo kacaya ee aan ballac u fidaynin kaasi haddaba ma aha kii salaadda subax ku soo gelaysay waa iska daahiro falakiya bay yidhaahdaan qolyahan cilmulfalaga yaqaanaayo waqtiyada qaarkood bay dhacdaa markaa taasi ama iftiinka noocaasi ma aha iftiinkii salaadda subax ku soo gelaysay salaadda subax waxay ku soo gashaa iftiinka balla waxa weeye si ballaca u faafaya ee koonfur iyo waqooyi sidaa isu ballaadhinaya kaas weeyi ka ay ku soo gasho salaada subax kaasuuna cishaa'igii ku baxaya salaaddii subaxna way jiraysaa waqtigeedii wuu joogayaa ilaa inta qoraxda wax ka midihii soo baxayo ilaa inta qoraxda wax ka midihii soo baxayo haddii wax qoraxdii ka midaba la arko salaaddii subax waqtigeedii wuu baxay oo qalle ayay noqonaysaa haddii waqtigaa la tukado idan shantii salaadoodba awqaadeedii sidaa weeyi haddaba salaaddii waxaa u shardiya si ay u asaxdo in waqtigii soo galo sheekhu muu odhanin shardi waxa u ah salaaddu inay asaxdo inay wakhtigeeda dhexdiisa dhacdo ee wuxuu yihi waa inuu wakhtigii soo galo uun maxaa yeelay wakhtigiioo baxay haddaad salaaddii tukato dee way kaa asaxaysaa laakiin waa dembaabtay haddaad ogaan uga saartay cudurdaar la'aan haddaad wakhtigeedii uu baxay adigoon tukan waa dembaabtay laakiin salaadii ma asaxaysaa haa way asaxaysaa maxaa yeelay waa la helay shardigii ahaa in waktigu soo galo waktigii wuu soo galay marka mar hadduu soo galay ama waktiga dhexdiisa tuko ama goor waktigiiba baxay tuko oo salaadii way asaxaysaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin kii waktiga dhexdeeda tukaday iyo kii waktigii oo baxay tukaday midna waa dembaabay midna muu dembaabin intaasay ku kala duwan yihiin laakiin labadaba salaadoodu way asaxaysaa fatajibu الsalaatu fii haadihi اlawqaati salaadu waxay waajibaysaa in waktigaa dhexdiisa la tukado buu yidhi waktigaa aynu sheegnay ee bilowgiiyo dhammaad kale in la tukado ayaa waajiba wa taqdiimuhaa calayhi in salaada waktigaa laga horraysiiyo iyo wa ta'khiiruhaa canhu in laga dembaysiiyaa min akbari اlmacaasi dembiyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay wa afxashi اsayi'aati iyo gafafka kuwa ugu foosha xun salaadii oon waktigeedii la gaadhin inaad iska tukataa waa ciyaar cibaadaadka ilaahayna laguma ciyaaro waa xurub waxa weeye waa shacaa'irtii ilaahay oo in la weyneeyo oo la ixtiraamo ayay mudan yihiin sidaa daraaddeed inaad ku ciyaarta lama ogola waktigii oon la gaadhin inaad iska tukataa waa ciyaaraad salaaddii ku ciyaartay inaad kadib dhigtaana waa xadkii ilaahay ood ka gudubtay oo waktigii ilaahay u cayimay ayaad dhaafisay iyaduna waa dembi weyn marka kan haddaba soo hormariyey isaga salaadi uma jirto kamana asaxayso kan kadib dhigayna salaaddii way ka asixi laakiin dembi weyn buu ku dhacay inuu toobad keeno oo ilaahay subxaanahu watacaala uu istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisto ugana toobad noqdo ayuu markaa ugana toobad keeno ayuu u baahan yahay shardigii saddexaadna halkaasaynu ku dhaafaynaa waxaynu kusii yar daraynaa uun waa inuu waktigii soo galay adiguna aada ogaatay inuu soo galay haddaad iska tukato adigoon ogeyn inuu soo galay kadibna aad markii dambe ogaato waktigaa tukanaysa in waktigu jirayba markii hore adigoon garanayn inuu waktigu soo galay baad iska tukatay kadibna waxaa kuu caddaatay markaad tukanaysay in waktigiioo jira aad tukatay salaaddaasi kaa asixi mayso kaamay gudin salaaddaasi maxaa yeelay waa in waktigiina soo galaa adiguna aad ogaataa inuu soo galo haddaba sidaynu ku ogaanaynaa inuu waktigii soo galay waxyaalo fara badan inaad adiguba qiyaasto oo aad qiyaasta alla sheegay qaadato iyo inaad adaankii maqasho muadinkii u adimo sidoo kale waxaa la cuskan karaa waktiyadan hadda iminka la xadiday ama taqwiimka waxaan la yidhaahda ee falakiyiintii ay sameeyeen ee salaad walba waktigeedii ay sheegeen iyo brograamyadan salaada sheegaya ee maaragtay saacadaha ku xidhan kuwaasina markii la ogaado inay saxan yihiin oo deetana male haaliba qofku uu helayo oo uu u malaynayo inay saxan yihiin oo waktigii salaadda la soo gaadhay maaragtay male raajixa uu helayo waxa iyaguna wuu iska ictimaadi karaayo wuu ku tukan karaa maxaa yeelay ogaanta la doonaya inaad ogaato waktigii inuu soo galay inaad boqolkiiba boqol ogaato maaha inaad u badinaysa inuu waktigii soo galay adigoo wax cuskaday oo wax markaa ku tiirsaday ayaa ku filan oo shardigu uu yahay alraabicu shardiga afraad satru maa bayna surati اrajuli wa rukbatihi waa satru lcawra wixii loo yaqaanay cawrada in la asturo salaaddii asixi mayso haddaan cawradii la asturin haddaba cawradii waa maxay maa bayna surati اrajuli wa rukbatihi ninka xuduntiisa iyo hareeraheeda iyo labada jilib waxaa udhaxeeyo weeyaan xudunta iyo jilbaha inta udhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa cawradii ninka markaa xundhurtu ama xuduntu iyadu cawrada ka mid maaha jilibkuna ka mid maaha laakiin cawradu waa maxay waa inta udhaxaysa laakiin waxaa qasab noqonaya de si cawradii o dhan aad u asturto xuduntii qayb ka mida inaad qariso jilibkiina qayb ka mida oo xaggiisii sare ah inaad qariso sida sheekhuba inoo sheegi doono laakiin cawradu waa inta labada udhaxaysa markaa xuduntii dee xaggan horey ku taallaa iyo waxa la siman saasaad liid uga jeexaysaa ilaa dhabarkaad soo marinaysaayo intaa ku beegan wixii ka hooseeya ayaa cawro ah ilaa jilibka laga gaadhay ragga cawradoodii waa sidaa wa jamiici badani اlmar'ati sidoo kale waa in la asturo qofkii dumar ahayd jirhkeeda gebigiisaba gebigiisaba waa in la asturo ilaa wajhahaa wa kafayhaa marka laga soo reebo labadeeda kaf ama labadeeda curcur iyo wejiga intaa marka laga soo reebo jirhkeedii kale oo dhan waa in la qariyo haddii kale salaadii ka asixi mayso timihii haddii ay wax ka muuqdaanoo ay qaar halkan ka soo muuqdaan salaadi ka asixi mayso lugaheedu hadday muuqanayaanoo markay sujuuddo iyo la arkayo salaadi u asixi mayso gacanteedii haddii halkani ay muuqanayso dhudhunkii uu muuqanayo ama wax ka midii uu muuqanayo salaadii u asixi mayso sidaa daraaddeed labada kaf waa labadaa curcur waa intaasoo keliya iyo wejigii intaa wejiga ah oo weliba isagana qayb ka mida ay qarinaysa si madaxii uu u wada qarsoonaado markaas ayaa waxa weeye gabadhiina ay salaadii u asaxaysaa wayajibu calayha qofkii dumar ahaa waxaa ku waajiba satru juz-in wax inay ka qariso min jawaanib ilwejhi hareeraha wejiga oo dhan waa inay qayb ka qariso si madaxii u wada qarsoonaado walkafayn sidoo kale labadii kaf ama labadii curcurna wax ka mida waa inay qariso si dhudhunkii oo dhammi uu u wada qarsoonaado wa cala arajuli ninkiina waxaa isagana ku waajib oo laga rabaa satru juz-in wax inuu ka qariyo min suratihi xuduntiisa iyo wamaa xaadaahaa waxa la siman ilaa dhabarkiisii iyo wa jawaanibi rukbatayhi hareeraha jilibkiisa isagana waa inuu wax ka qariyo ninkii si isaguna cawradiisu o dham ay u qarsoonaato xuduntii wax ka mid a iyo ilaa inta halkaa waxa weeyaan la simanba dee waa inuu qariyo sidoo kale jilibkii qaybihiisa sare dhinac walba waa inuu isagana uu ka qariyo markaas ayaa markaa ay noqonaysaa cawradiisii mid markaa wada asturan haddii kale wax cawradii ka mid ah ayaa muuqanaya wa calayhima labadaba waxaa waajib ku ahoo laga rabaa assatru inay cawradii asturaan min aljawaanibi dhinacyada inay ka asturaan laa min asfala xagga hoose inay ka asturaan laga laga dooni maayo oo lagu waajibin maayo cawrada marka la asturayo cawrada waxaa laga asturaa xagga sare waa inaan cawradaadi ka muuqan hareerahana waa inaanay ka muuqan xagga sare maxaynu ugala jeednaa haddii qofku uu maalan xidhan yahay shaar markaa raqabad weyn ama khamiis raqabadiisu ay weyn tahay waxbana aanay uga hoosaynin deetana raqabaddii haddii isagu is eego ama qof kaleba uu eego cawradiisii wax ka mida la arkayo kaa cawra uma asturna mar haddii xaggii sare wax ka soo muuqanayaan cawra ma qarsoona hareerahana waa inaan laga soo arkayn dhinacyada qofkii dhinacaa ka soo eegaa waa inaanu waxba ka arkayn laakiin xagga hoose ka qari la odhan maayo hadduu qofku macawis keliya xidhan yahay oon waxba uga hoosaynin dee cawradiisii xagga dhulka way u muuqataa ma la odhanayaa markaa salaaddii kama asaxayso meel lama odhanayo xagga hoose in laga soo asturaa waajib maaha xataa culammadu waxay yidhaahdeen hadduu meel sare qofku ku tukanayo oo muraayad dusheeda oo dadku hoos marayaan oo qofkii hoos maraa hadduu saa u ego cawradiisii uu arkayo salaaddu way u asaxaysaa maxaa yeelay xaggii sare iyo hareerihii dee cawradii wuu ka asturay dadka iyagay waajib ku tahay inay indhaha ka laabtaan oo aanay cawradiisa eegin laakiin isagu intii lagu waajibiyey ee laga doonayey wuu la yimid wuxuu yihi wacalayhim asatru rag iyo dumarba cawradii inay asturaan waajib bay ku tahay min aljawaanibi hareeraha inay ka asturaan sida ay korba uga asturayaanoo korba aanay uga muuqanaynin wayajibu waxa waajib marka waxaa la mid a dadka qaarkood baa raqabadda khamiiskiisu wuu ballaadhan yahay waxbana ugama hooseeyaan markuu taagan yahay waxba ma muuqdaan laakiin markuu rukuuco ayaa halkaa cawradii ka soo muuqanaysa xuduntiisii iyo wax la arkaya waxa weeye qofkaasi salaadi uma asaxayso markuu sidaa u rukuuco ee baalkii hoos u dhaco khamiiska maarata raqabadiisii markaasii salaaddiisii buraysa saasay salaaddii ku burtay wuxuu yidhi markaa sheekhu wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru in qof waxaan maaragtay asturaya cawradu uu yahay yamnacu mid diidaya xikaayata lowni اlbashara inuu tusiyo oo u muujiyo diirka ama jirka qofka midabkiisi ma cadaanba ama madowba ha marka maradii inay maradu wada gaadhsiisan tahay kuguma filla ee maradu maro wax qarinaysa oo aan khafiif ahayn wax laga dhex arkayo ayaa waajiba sidee wax looga dhex arki karaa in ama samayskeedu de uu kala durdurugsan yahayba oo faraaqaad iyo meelo daldaloolo ay leedahay ama ay jeexjeexantayba oo wax ka dhex muuqdaan ama markeeda horeba dunteedu ay khafiif ahayd way iswada haysataa laakiin duntiibaa khafiifahoo wixii ka shisheeyey midabkiisiibaa la garan karaya hadday sidaa tahay waxba taasi kuumay asturin qof qaawan baa tahay wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru sida diracan dumarka oo kale diracan khafiifka ee dumarku ay xidhaan oo kale muxuu ahaayey de kaasi noqon maayo wax markaa salaad lagu tukada noqon maayo haddii maryo kale aan la raacinin wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru waxaan wax asturayaa inuu yahay yamnacu mid markaa diidaya xikaayata lowni اlbasharati inuu ka waramo ama uu muujiyo oo uu tusiiyo midabkii diyarka iyo haragga qofka wa an yakuuna waa inuu yahay malbuusan aw hayra malbuusin saasaa ii qoran laakiin waxaa qasaba in halkan wax kale la soo geliyo markaa shuraaxda mushtamilan cala almastuuri ereygaasoo aan u malaynayo inuu matniga ka mid yahay waayo la-aantii matnigu ma asaxayo ayaa shuraaxda qaarkeed ku jira marka waa daruuri in lagu daro wa an yakuuna waa inuu yahay mushtamilan mid markaa ku wareegsan oo markaa ku maran oo ku duuduuban cala almastuuri waxaan la asturayo xubinkii aad asturaysay waxaani waa inuu kor marsan yahay uu ku duuduuban yahay maxaa la diidayaa wax kaa fog taandha intood dhex gasho inaad tidhahdo cawradii waa aniga asturay oo taandhadan iyaan dee ku asturay waxaa leeyahay cawradii aad asturaysay waxaani wax ku maran oo ku duuban ma aha mar haddaanu ku duubnayn waxaas wax cawro astura noqon maayo marka wa an yakuuna waa inuu yahay mushtamilan cala almastuuri wax ku maran oo ku duuban wixii uu markaa asturayey malbuusan aw hayra malbuusin ama mid la xidhay oo la gashaday ha noqdo ama ha noqdo mid aan la gashana sidaa loo huwiyeybe marka inaad gashataa khasab maaha inaad ishuwiso haddaad go weyn inta soo qaado ad saa isugu marto saa isugu duubto wuu kugu filan yahay malbuusan aw hayra malbuusin marka shardigiibaa meesha ka maq wa an yakuuna intuu yihi waa inuu noqdo ayaa wixii uu noqonaya inaga maqan tahay badde malbuusan aw hayra malbuusin ama ha la xidho ama yaan la xidhanina iyadu shardigii maaha ee shardigu waa maxay waa inuu waxaan yahay wax ku duuban xubinkii la asturayey waa xubinkii la asturayey ku duuban waa inuu yahay oo ama la gashaday oo la xidhayba ama lagu duubay oo waxa weeye la huwiyey falaa takfii sidaa daraaddeed kuma filla dulmatun meel mugdiya inuu galo qol madow intuu galo inuu yidhahdo waan iska tukanaya ma cid baa i arkaysa waa kaasoo waaban meel madow baan ku jira xataa anigii isma arkayo kuma filla waxaa waajib ku ah inuu is asturo oo uu xidho meel mugdiyaan galay cidi ima arkayso aniga laftaydu cawrada ma arkay cawradan la asturayo naftaadana waad ka asturaysay dadkana waad ka asturaysay ilaahayna subxaanahu watacaala waad ugu edebsanaysay marka maxaa maqan maanta markaad meel mugdiyo gashay adigiina isma arkaysa dadkiina kuma arkayaan edebtii baa maqan edebtii ayaa maqan sidaa daraaddeed salaaddii ma asaxayso falaa takfii kuma filo dulmatu mugdi meel mugdiya inuu galo wa khaymatun sagiiratun ama taandha yar intuu dhex galo uu markaa yidhaahdo waxa weeye halkaasaan ku tukanaya isagii oo qaawan waxaa la leeyahay ma asturnid waad qaawantahay alkhaamis shardiga shanaad istiqbaalu qib markaa waxaynu baraarujinaynaa dhallinyarada waa tan waxaan maaragtay cidhiidhiga al lagu salliday surwaal yaroo ku dhegan garan yaroo ku dhegan ayay dhallinyaradii marar fara badan xidhanayaan deetana kolkuu sujuudo de waxa weeyaan dhabarkiisii xaggiisii hoose ayaaba muuqanaysa oo cawradii baa muuqanaysa marka kaasi salaadi uma jirto de waa qof kolley wanaag baa masaajidka soo geliya hadduu qariban yahay uu wax liita yahay masaajidkaba ma soo galeen bal waa kan masaajidka soo galay oo khayr iyo ajar buu doonayaa si markaa bal hadda dhibirsan in loo baraarujiyo oo lagu yidhaahdo wixii aad masaajidka usoo gashay waa ka kac kol haddii xaalkaagu sidan yahay marka ajri baad doonaysaa waa adigaa ka soo tegey dadkii banaanada fadhiyey dadkii meelaha iska waxa weeye ku dayacnaa waa adigaa adiga ilaahay uu kaa soo xareeyey ee soo xaroodee beydkii ilaahay soo galae haddaba beydkii ilaahay soo gelitaankiisu wuxuu wax ku ool kuu noqonayaa dee markaad cawradaadii asturtid sidan laakiin salaadi kugu jiri mayso alkhaamis shardiga shanaad istiqbaalu اlqiblati qiblada oo la qaabilo oo loo jeesto bisadri laabtii in loogu jeesto fi اlqiyaami wاlqucuudi haddii la taagan yahay iyo haddii la fadhiyaba waa in qiblada loo jeedo qiblada waa in loo jeedo laabtii ay xaggaa u jeedo wa bilmankibayni labadii garab iyo wa mucdamilbadani jidhka badankiisii fii hayrihimaa marka la rukuucsan yahay iyo marka la sujuudsan yahayna dee laabtii dhulkaabay eegaysaay laakiin jidhka intii sii badnayd gacmihii hadday tahay waa inay xaggaa u fidsan yihiin lugihii oo kale waa in iyagana saa loo soo jabiyo haddii qofkii markaa waa inuu de waxa weeye jirhkiisa badankiisii bawdiyihiisii waa inay aggaa ujeedaan lugihiis bawdyihii waa inay aggaa ujeedaan marka jirhka badankiisii ayaa markuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay ina aggaa ujeedaya markuu taagan yahayna laabtii baa lagama maarmaana ama uu fadhiyo laabtii yaa lagama maarmaana inay aggaa qiblada qaabilayso marka haddi markaa taagan tahay haddaad laabtii xaggii qiblada u jeediso jidhka badankiisiina xaggaasunbuu u jeedaya laakiin markaad fadhido dee waxa weeye laabtii unbaa xaggaa u jeedaysa iyo wejigii wejigu markaa shardi maaha wejigu shardi maaha waa arrin fiican inaad wejiguna xagga qiblada qaabilo laakiin hadduu qofku jeesto oo qibladii uu ka jeesto wejigiisi uu jeediyo salaadu kama burayso arrin aan fiicnayn buu sameeyey se salaadii ka burin dadka qaarkood markay tukanayan waxaad arkaysaa xaggaa kolle eegaya kolle xaggaa eegaya wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin salaadiisii shaydaanku kala cararaya inuu yahay oo markaa sii eegaya shaydaankii salaadiisa ka dafa ee la cararayay laakiin salaaddu kamay burin kamay burine way u jirtaa salaadiisii istiqbaaluqiblati qibladii waa in loo jeesto bisadri laabtii waa in loola jeeso fi lqiyaami markii la taagan yahay waalqucuud iyo markii la fadhiyo wa bilmankibayni labadii garab waa in loola jeedo qiblada wa mucdamilbadani iyo jidhka badankiisii fii hayrihimaa wixii aan labadaa ahayn lugihiibaa ujeeda gacmihiibaa ujeeda bawdiyihiibaa ujeeda wahaakada garbihiina waa ujeedaan fii hayrihimaa waa markii la rukuucsan yahay ama la sujuudsan yahay ilaa ida اshtada alkhawfu haddii cabsi darani ay jirta mooyaane oo walam yumkinhu ay suuro geli weydo alistiqbaalu inaad xaggii qiblada u jeedsato fa yusallii qofkii wuxuu u tukani kayfa amkanahu si alla sidii suuragala walaa icaadata calayhi salaadaa soo celina la odhan maayo haddii qofkii uu markaa cabsi ay timaaddo qofkii salaadda maaragta doonaya inuu tukado salaaddii faralka ahayd wakhtigeedii ay u gaadhay haddii cabsi ku timaaddo oo salaaddii uu tukan kari waayo isagoo cararaya mooyaane dee isagoo ordayaa tukan la odhan doox buu ku tukanayey maalan daad baa soo jiiday ama daad ku soo socduu arkay salaadda ka bax la odhan maayo bay yidhahdeen culammadu iskaga carar unbaa ohan salaaddana ku jir salaadaadiina waad ku jiraysaa waanad ordaysaayo de inaad markaa daadka ka badbaado iyoad isku dayeysaa markaa de markaad cararayso mararka qaarkood waxaad u ordi dhinacaan qibladiiba ahayn sow maaha salaaddii kaa buri mayso sidoo kale haddii dee bahalba uu ku eryanayo salaaddii wakhtigeedii inuu baxana aad ka baqayso waad cararaysaa ama cadow baa ku eryanaya ama bahal baa ku eryanaya ama tuug baaba dee ku eryanaya iyo wax markaa waxa weeye aada cudurdaar u leedahay inaad ka baxsato ood ka cararto waxaad markaa xaq u leedahay adigoo ordaya inaad salaadiina allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alamin waad ordaysa in afkaad maogtay kaga dhawaaqaysa qur-aanki salaadda waktigeeda inaad ka saartaa kuma banaan waan cabsanayo waan ordayey cudurdaar kuma lihid inaad salaadda waktigeedii ka saarto waad akhriyaysaa un allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rukuucdii waad yar ishaaraysaa uun sida kolba kuu suuragala sujuuddii waa sidoo kale qibla aad u jeedsanaysaa ma jirto halkaa markaa aad u fakanaysa ad u cararayso ayuunbaad u ordaysa waxaaba lamida bay yihahdeen culammadu haddii adigoo salaaddii ku jira wax kabahaagii ama wax lamida lala cararo ama maarata wax qaadanaya ad aragto waad kada waxba salaaddii ka bixi mayside waad ka daba ordaysaa waad ka soo qaadanaysaa salaadiina waad sii wadaysaa bay culammadu yihahdeen oo sidaasi kaaga buri mayso waxaa yaele xoolahaagii baad u baqatay marka qof xoolihiisii u baqday ayaad noqonaysaa marka ilaa ida ishtada alkhawfu haddii cabsi darani ay timaado walam yumkinhu listiqbaalu markaa ay u suuro geli weydo inuu qibladii u jeedsado fa yusallii kayfa amkanahu si alla sidii u suuragala ayuu qofkaasi u tukanayaa walaa icaadata calayhi lama odhanaya hadhowna qibladii dhinacaan ahayn baad u tukatay soo celi la odhan maayo asaadisu rukniga waxaan ujeedaa shardiga lixaad an yakuuna almusallii musliman salaaddii si ay u asaxdo waa in qofkan tukanayaa uu muslin yahay hadduu gaal tukado waxba ka asixi mayso camalkooda la aqbali maayo cidday salaaddu ka asaxda waa cid muslina u asaabicu shardiga toddobaad an yakuuna caaqilan waa inuu qof garaadkiisi iyo miyirkiisii jooga yahay falmajnuunu qofkii waa la wاsabiyu ilmihii yaraa aladii lam yumayiz ee aan weli waxba kala garanin laa salaata calayhimaa salaad laguma leh walaa tasixu minhumaa kamana asaxayso hadday tukadaan hadduu iska foorfoorday foorfoorsaday ilmihii yara an waxba kala garanayn een weliba caqliba yeelani ama ninkii waa la masaajidkaba uu soo galo inala tukado oo sidii aynu u tukanay u tukado labada midnaba salaadi kama asaxayso maxaa yeelay caqligu iyo miyir qabku waxa weeyaan cibaadaadkoo dhan ayuu shardi u yahay inay asaxaan marka laga reebo xajka xajka wixii ka soo haray waxaa u shardiya cibaadaadkii inay asaxaan cibaadaadkii badaniga ahay qofku uu la imanayey inay asaxaan waxaa u shardiya in qofkani uu yahay qof markaa miyir qaba an yakuuna caaqilan waa in caqligiisii joogo falmajnuunu kii waalla wاsabiyu ilmihii aladii lam yumayiz aan weli waxba kala soocin ilmihii wax kala socday wax kala garanayay toddoba jirkii siddeed jirkii sagaal jirkii wax kala garanayay salaadoodu waa caadi haddaba labadaas laa salaata calayhimaa salaad laguma le walaa tasixu minhumaa kana asixi mayso athaaminu shardiga sideedaad an takuuna almar'atu qofkii dumar ahayd waa inay tahay naqiyatan mid kaka maran oo ka daahira min alxaydi dhiiggii caadada waannifaasi iyo dhiiggii dhalmada waa inaan dhiiggii aanay lahayn ama kii dhalmada ama kii caadada falxaa'idu gabadhii dhiigga caadada lahayd wnufasaau gabadhii markaa umushayee dhiiggii dhalmada lahayd labadaba laa tasixu salaatuhumaa salaadoodu kama asaxdo oo salaad hadday tukadaan waabay ku dembaabayaanba waa xaaraan bay ka tahay inay tukadaan xaaraan bay ka tahay way ku dembaabayaan walaa qadaaa calayhimaa qallana laguma le oo markay hadhow daahiruubaan la odhan maayo salaaddii soo qalleeya fain dakhala alwaqtu haddii haddaba waqtigu soo galo wa hiya daahiratun iyada oo markaa daahira iyadoon dhiig lahayn baa waqtigii salaaddu soo galo salaaddii la eedaamay fatara'a calayha alxaydu kadib baa markaa dhiiggii caadadu uu ka yimid adaankii dabadi waannifaasu ama dhiiggii dhalmada ayaa ku yimid oo waxay umushay salaaddiio waqtigeedii la addimay kadib bay umushay bacda an madaa iyada oo weliba waqtigii salaadana uu ka tegey maa yasacu wax ku filan maa yuscifu baa ii qoran lakiin yasacu weyn maa yasacu wax deeqaya oo ku filan waajibaati tilka salaati salaaddaa waajibaadkeedii iyo la'imaatinkeedii in ku filan iyadoo ay tagtay ayaa dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmadu uu ku yimid wajaba calayhimaa laba wajaba calayhaa qofkaa dumara waxaa ku waajibay qadaa'uhaa salaaddaa inay qallayso waa masale muhiima oo dumarku in badan laga yaabo inaanay ogsoonayn dumarku dee dhiiggii mar unbay arkaysaa markaa ay aragtay waxaa laga yaabaa salaad waqtigeedii inuu joogo salaaddiina aanay weli tukan duhurkii oo la addimay kadib ayay dhiiggii heshay salaaddaa miyaa lagu leeyahay mise laguma leh waxaynu eegaynaa goorma daqiiqadii waqtiga salaadda uu soo galay imisadii bay ahayd waxay ahayd maalan duhurkii oo kale laba-iyo tobankii iyo rubuc shan iyo toban daqiiqo ayaa la addimay oo salaaddu ay soo gashay kolkan dhiiggu uu ku yimidna waa imise baynu leenahay markaasaa waxaa saacadda ay dhiiga isku aragtay waa labiyo tobankii iyo soddon daqiiqo imisaa udhaxaysa shan iyo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo salaadda duhur imise ragcadood bay ahayd afar ragcadood oo koob kooban oo intii arkaantii uun lagu kaa lagu kaaftoomay markaynu eegno dee shan iyo toban daqiiqo way ku filan tahay soo ma shan iyo toban daqiiqo afartii ragcadood ee salaadda duhur way ku filan tahay marka haddii ay waktigaa heshay gabadhaa waxaa laga doonayaa salaaddaa inay qallayso maxaa yeelay waxay waktigeedii ka soo gaadhay in ku filan in ku filan ayay ka soo gaadhay kadib buu dhiigu ku yimid salaaddaa qallaheeda waa lagu leeyahay markay hadhow daahirowdo salaaddaa duhur way qallaynaysaa wuxuu yidhi fain dakhala alwaqtu waqtigii salaaddu hadduu soo galo wahiya daahiratun iyadoo daahira fatara'a calayha kadibna uu ku yimaado alxaydu dhiiggii uu ku yimaado waannifaasu ama ay dhumusho bacda an madaa markii la dhaafay ee uu tegey maa yasacu wax ku filan waajibaati tilka asalaati salaadaa waqtigeeda la joogo waajibaadkeedii arkaanteedii la imaatinkeedii waqti ku filani iyadoo uu tegey kadib hadday dhiiggii hesho wajaba calayhaa waxaa ku waajibay qofkaa iyada ah qadaa'uhaa inay qallayso salaadaasi taa waynu garanay tu kaluu inoo sheegayaa iyada cagsigeeda oo waa maxay gabadhu dhiig bay lahayd salaadda waqtigeedu wuxuu soo galay iyadoo dhiiggii leh laakiin intii waqtigii salaadu aanu bixin ayay daahirowdoo dhiiggii uu ka ka dhammaado taasina iyadana salaad ma lagu leeyahay wuxuu yidhi waidan qataca hadduu ka go'o alxaydu dhiiggii dhalmadu dhiiggii caadadu wanifaasu ama kii dhalmadu walam yacud aanu dibna ugu soo noqonin fii waqti subxi iyadoo waqti subax lagu jiro hadduu go'o aw iduhri ama waqtigii duhurka iyadoo lagu jiro hadduu ka go'o aw ilmaqribi ama salaaddii maqrib waqtigeedii iyadoo lagu jiro hadduu ka go'o walow baqiya minhu inta waktiga ka harsana hadday doonto haba noqoto qadra qadru maa yasacu in ku filan uun allaahu akbar xidhashadii salaadda in ku filaniba ha ka baaqi ahaatee wajaba waxaa ku waajiba qadaa'u daalika alfardi faralkaa inay tukato haddii waktigiisii joogana ay de ka gaadhsiiso haddii waktigiisii intii ay dahaariya wax isku dayeysay uu baxana inay qallayso qofkii dumar ahay haddii ay daahir noqoto waktigii salaadoo la joogo salaad duhur ama salaad maqrib ama salaad subax inoo dibdhig salaadda casar iyo salaadda cishaa-i dib baynu ka sheegi lakin imika waxaa laga hadlayaa salaaddii duhur iyo salaaddii maqrib iyo salaaddii subax saddexdaa mid ka mida iyadoo waktigeedii lagu jiro hadday gabadhii daahir noqoto oo dhiiggii ka ka go'o waxaa laga doonayaa salaaddaa inay tukato haddaba waktiga joogaa intee waa inuu leeg yahay intuu doonaba ha leekaado haddii wax uni uu ka hadhay waktigii markan ay daahir noqoto is aragtay inay daahir tahay haddii waktigii salaadda walow wax yarba ha noqdee wuxuuni ka harhsan yahay in allaahu akbar la odhan karana ha noqote salaaddaa waa lagu leeyahay haddii markaa wakti fiicani uu harhsan yahay dee waa inay ka gaadhsiiso oo intaan waktigu bixin ay tukato haddii waktiga intii ugu dambaysay un ay daahir noqotayna oo aanay dahaaradii iyo ka gaadhsiin karin iyadana qalaa lagu leeyo de waa inay qallayso salaada wuxuu yidhi waida nqaaca alxaydu dhiiggii hadduu go'o wanifaasu dhiiggii caadadu wanifaasu ama kii dhalmadu walam yacud aanu soo noqonin aanu soo noqonin wuxuu gala jeedaa intuu ka go'ayo saragtay iyadoo nadiifa ayuunbay tuka istiriyo haddana marka mar dambe ba haddana istijo istiro dhiiggii adan dib isugu aragtay marka mar hadduu soo noqday waxaa caddaatay waxa weeye nadiifnimadii ay aragtay inaanay sax ahayn mar haddii dhiiggii isla markiiba haddana soo noqday in yar kadibba uu soo noqday inaanay daahir ahayn baa soo baxday marka kaa soo mar hadduu soo noqday kaasi wax ka soo qaad male laakiin waa inaanu soo noqon de sidaa ay nadiif ku noqotay waida nqaaca alxaydu dhiiggii hadduu go'o wanifaasu walam yacud aanu soo noqonin fii waqti subxi iyadoo salaaddii subax waqtigeedii lagu jiro aw iduhri ama salaaddii duhur waqtigeedii lagu jiro aw ilmaqribi ama salaaddii maqrib waqtigeedii lagu jiro walow baqiya minhu qadru maa yasacu haba noqdo waxaa ka hadhay in ku filan allaahu akbar keliyaba in ku filan ha noqdo waqtiga salaadda waxay kasii harsaniye wajaba qadaa'u daalika alfardi faralkaa inay tukato oo haddii waqtigu baxana ay qallayso ayaa waajib ku noqonaya wain kaana haddii uu yahay haddaba dhiiggani mid go'ay fii waqti alcasri salaaddii casar iyadoo lagu jiro waqtigeedii maaha in salaaddii baa la tukanayaa ma aha waqtigii baa lagu guda jira waqtigii mu bixin weeye iyadoo waqtigii salaadda casar bixin haddii dhiigu ka go'o aw ilcishaai ama salaaddii cishaai waqtigeedii oo jooga haddii dhiiggu uu ka go'o walow baqiya minhu iyada lafteeda hadduu doono waqtiga inta ka harsani haba noqoto qadru qadru maa yasacu allaahu akbaru in allaahu akbar ku filanba ha noqoto inta u harsaniye wajaba gabadhaa waxaa ku waajibay qadaa'u daalika alfardi faralkaa inay tukato oo ay qallayso iyo waladii qablahu kii ka horreeyeyba wa huwa kaa ka horreeyey adduhru waa duhur haddii salaaddu tii casar ay tahay aw ilmaqribu ama waa maqrib haddii salaaddu ay tii cisha ay tahay labadan salaadood aynu dib u dhignay casarkii iyo cishaygii waa inaga in dib aynu ka sheegi iyaga hawshoodu way ka sii culus tahay kuwii hore haddii casarkii wakhtigiisiioo jooga ay gabadhii daahir noqoto ama cishaa'iga wakhtigiisii oo jooga ay gabadhii daahir noqoto laba salaadood baa laga doonaya tii casarkii oo jooga daahir noqotay waxaa laga doonayaa salaaddii casar iyo salaaddii duhuray ka horraysayba haddii wakhtigii cishaa'iga oo jooga ay daahir noqotona waxaa laga doonayaa salaaddii cishaa'i iyo tii maqribee ka horraysay oo maxaa sidaa loo sameeyey dee qofka cudurdaarka lehee safarka ku jira ayaa labadan salaadood wakti wada tukan jiray oo isu geyn jiray markaa labadii la isu geyn jiray dee sidiiba halkana la isugu geynaya haddaba haddii casarkii ay daahir noqoto casar iyo duhur baa laga doonayaa hadday cishaaigii daahir noqotona waxaa laga doonayaa salaaddii cishaai iyo iyo salaaddii maqhribba weliba hadday doonto salaaddii subax wax yar iyadoo ka hadhsan yihiinoo dii suuriga gasha hadday aragtay iyadoo daahir noqotay oo dhiiggii ka dhammaaday salaaddii subaxna adaankeedii daqiiqadaaba ka dhiman maxaynu leenahay cishaayigii iyo iyo maqhribkiiba waa lagugu leeyahay waa inaad tukato saas wey wuxuu yidhi wain kaana haddii uu yahay markan dhiigu ka go-ay fii waqti اcasri salaaddii casr waqtigeedii aw ilcishaai ama salaaddii cishaa'i waqtigeedii walow baqiya minhu waxa ka haray haba noqdo qadru maa yasacu allaahu akbaru in allaahu akbar keliya ku filane wajaba qadaau dalika alfardi faralkaa inay qallayso ama ay tukato haddii waqtiga uu ku filan yahay ayaa waajiba waladii qablahu kii ka horreeyeyna isagana inay qallaysa ayaa waajiba wa huwa duhru waa duhurkii haddii waqtigan ay daahirowday duhurkii casarkii yahay aw ilmaqribu iyo maqribkii haddii waqtigan ay daahirowday ou salaaddii cishaa'i waqtigeedii yahay attaasicu shardiga sagaalaad an yactaqida qofku waa inuu ictiqaadiyo oo uu ogsoon yahay anna asalaata almafruudata in salaadan faralka ah allatii yusalliiha ee uu tukanaya fardun inay faral tahay shardiga sagaalaad qofku waa inuu garanayo salaadan uu tukanaya inay faral tahay cishaa'i hadday noqoto maqhrib hadday noqoto casar hadday noqoto duhur hadday noqoto iyo subaxba maba garanaya salaadahan inay faral yihiin salaad tukan baa uu tukanaya salaadani ma faral baa mise waa sunna ma garanayo ama sunnaa buu moodayaa day u asixi mayso waayo salaadihii faralka ahaa waa in faralnimadooda la ogaado fa aclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaat qofku salaadan inay faral ku tahay waa inuu garto sidaana uu markaa u niyoodo laakiin haddii aanu garanaynba salaadani faral iyo sunno waxay tahay ama uu sunnaba moodayo salaadiina waa salaad farala salaadaasi u asixi mayso an yactaqida haddaba qofku waa inuu ogsoon yahay oo uu caqiidaysan yahay anna salaata almafruudata alatii yusaliiha salaadan faralkee uu tukanayaa fardun inay faral tahay waa inuu ogsoon yahay faman ictiqadaha qofkii moodaya ee u aamina sunnatan sunno qofkii u aamina aw khalaa qalbuhu ama qalbigiisu moog yahay can ilcaqiidatayni labada midna aan garanaynin oon aaminsanayn ma faral baa mise waa sunno labadaba wuu ka maran yahay midna garan maayo aw tashakaka ama waabuu shakisan yahay wuu yar dareensan yahay laakiin shaki baa ku jira fi lfardiyati inay faral tahay buu ka yar shakisan yahay lam tasixa salaatuhu salaadaasi u asixi mayso waa in qofka la baraa lagu ihahdo salaadda subax waa waajib duhurkuna waa waajib casarku waa waajib maqribku waa waajib cishaaguna waa waajib oo la baro sidaa loo baro markaana uu markaa tukado alcaashiru shardiga tobnaad anlaa yactaqida waa inaanu u aaminin ruknan rukni min arkaanihaa salaadda arkaanteedii ka mida sunnatan sunna waa inaanu u aaminin faman ictiqadahaa qofkii mooda ee u aamina salaadda gebigeedaba furuudan inay wada arkaan u tahay waxaan la samaynayaa aw khalaa qalbuhu ama qalbigiisu uu ka maran yahay can ilcaqiidatayni labada caqiidaba ma faralbaa mise waa sunne waxyaalahan uu samaynayaa aw tashakaka ama aan ka shakisan fi lfardiyati qaarkood in markaa faralnimadii waxaan inay wada faral yihiin ka shakisan aw ictiqada sunnatan min sunani salaati ama sunnayaashii salaadda wax ka mida moodaya fardan faral u aamina saxad salaatu kaa salaaddiisu waa ansaxaysa eeg salaadda guud ahaan waa inaad garanaysa inay waajib tahay laakiin waxaan ku guda jiraa rukuucdii iyo sujuuddii iyo kuwaa ma qasab baa inaad garanayso kuwii arkaanta ahaa iyo kuwii kale aad kala garanayso may waxba qasab maaha waa inaad og tahay in waxa weeya salaaddani ay faral tahay baa kugu filan waxaa kaloo intaa kuu soo raacaya waa inaanad arkaantii mid ka mida sidiisa aanad sunno ugu moodeyn haddaad moodayso rukuucdu inay sunno tahay ama sujuuddu sunno tahay ama faatixadu sunno tahay ama atixiyaadku sunno yahay haddaad sidaa moodayso salaaddu ku asixi mayso salaaddu ku asixi mayso waayo arkaantii mid ka mida ayaad sunno u haysataa haddaanad se garanayn rukuucdani ma sunna mise waa mise waa waa rukni sujuuddu ma sunna mise waa rukni ma garanaysid way ku asaxaysaa kol haddaad ogsoon tahay salaaddu guud ahaan inay faral tahay inaad markaa arkaantii xabad xabad usii ogaataa iyadu shardi maaha laakiin midun baad iska ilaalinoo waa inaanad shay rukni ahaa sunno ka aaminsanayn marka halkaa waa in lagu qaydo lagu maaragtay waxa weeyaa loo lagu khaas yeelo wixii fuqahadu aanay dee isku khilaafsanayn ee culammadu aanay isku hayn ma rukni baa mise rukni maaha ee waa sunne kuwa noocaasa de qofkii waa in salaadihii hore uu maalan madhab kala haystay oo waxaan inay sunno tahay uu aaminsanaa dee waa loo asixin oo la odhan maayo soo celi alcaashiru an laa yactaqida waa inaanu aaminin ruknan min arkaanihaa sunnatan rukni ka mida arkaanteeda sunno waa inaanu moodaynin faman ictiqadaha qofka salaada gebigeeda afcaasheedan afcaashan salaada gebigeedaba qofka u aaminsan furuudan gebigeedu inay wada faral tahay aw khalaa qalbuhu can ilcaqiidatayni ama aan labadaba ka maranoo aan ma faral baa waxaan ma wada faral baa mise qaar unbaa farala waxa wey waa mise qaar baa sunna yaala labada midnaba maskaxdiisa kumay soo dhicin aw tashakaka fi lfardiyati ama qaar buu ka shakisan yahay talow ma faral baa aw ictiqada sunata min sunani salaati fardan ama sunnayaashii salaada mid ka mida ayuu faral moodayaa saxad salaatuhu kaa salaaddu way wasaxaysa alxaadi cashara shardiga koob iyo tobnaad ijtinaabu mubdilaati asalaati waa in laga dheeraado waxyaalaha salaada buriya alaatiyati ee inoo iman doona fii jamiici salaatihi intuu salaada ku jiro oo dhan waa inuu ka dheeraado waxyaalaha salaada buriye ee inoo iman doona dhaqdhaqaaqa faraha badan baa ka mida dhaqdhaqaaqa faraha badan ayaa ka mida waxyaalaha salaada buriye inoo iman doona de iyagana waa inuu qofku iska ilaaliyo intuu salaada ku jiro oo dhan athaani cashara shardiga labiyo tobnaad ee salaadu aanay asaxaynin la-aantii macrifatu kayfiyatiha waa inuu garanayo salaada qaabka loo tukanayo bian yacrifa waa inuu garanayo acmaalahaa waxyaalaha la qabanayo wa tartiibahaa iyo qaabkay u kala dambeeyaan kamaa ya'ti sida soo socda waxa weye waa inuu u kala garanayo marka waa maxay qofkii haddaanu salaaduba qaabkay tahay garanayn wuu soo islaamay markaasaa lagu yihi inamari salaad baa kugu waajibtay salaad duhur baa la yidhahdaa waa kugu waajiba inamari oo sidee loo tukanayaa adigu dadka uun ku xidhno wo sida ay sameeyaan uun la samee oo deetna sidaa salaaddii ku galo salaaddaasi u asixi maysa baa laleeyahy sababtu maxay tahay dee salaaddii niyay u baahan tahay niyadiina waxaanad garanayn waa niyeeyey de ma soconayso wixiiba ma garanaysida maxaad niyeysa marka waxaa la doonayaa qofkii in la baro la yidhaahdo waad istaagaysaa allahu akbar baad odhanaysaa faatixadaad aqriyaysa cala alaqal intii waajibaadkii arkaantii waa in qofka la baro kayfiyadeedii iyo siday u kala dambeeyaan uu garanayo isagoon kuwaa garanaynin haddii uu salaaddii iska galo oo dadku waxay samaynayaan unbaan eegayaayo sidaa ay samaynayaan unbaan samaynayaa uu yidhaahdo salaaddu sidaa ugu asixi mayso athaani cashara markaa ka labiyo tobnaad macrifatu kayfiyatihaa qaabkii salaadda waa inuu garanayo bian yacrifa waa inuu garanaya acmaalahaa waxyaalaha la qabanayo waa la istaagayaa allahu akbar baa la odhanayaa faatixadaa la aqriyaya waa la rukuucaya waa laga soo kacaya waa la sujuudaya saas waa in markaa waxa weyan wax allo wixii la qabanayay oo dhan ee waajibaadka arkaanta ahaay oo dhan waa inuu qaabkaa u garanayo acmaashii o dhan wa tartiibaha siday u kala dambeeyaanna waa in uu garanayo oo uu waxa weeye loogu tartiibiyo loo baro kamaa ya'tii sida inoo iman doonto insha allahu tacaala ee aynu arki doono waxaan filayaa darsigaasina halkaasuu inoogu joogi doonaa w sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam